waxaa la yidhi soomaalida sideedaba waxaa loo kala qaybiyey saddex qaybood dad soomaali ah oo la yidhi waa soomaali dhalad ah dad soomaali ah oo la yidhi waxaa tihiin soomaali dhiman dad soomaali ah sidoodaba laga saaray soomaalinimadii haddaan misaalkaas iyo dad dhan oo hadda magacyo kala duwan loo bixiyey oo guud ahaan hadda gabooye la isku dhaho oo mar la yidhi macnaha waa midgaan mar la yidhi waa tumaal ayaa la sameeyey oo soomaali ah oo muslim ah oo walaalaheen ah oo aan ognahay marka aan taariikhda cilmiga bulshiga aan fiirino kan kale oo deriskiisa ah iyo asaga in ay isku nasab yihiin ay isku qof yihiin ay isku dad yihiin adduunkan waxa lagu horumaray waa sancada waxa dayaaruudaha lagu sameeyey waa sancada dadkii sancada samaynayay ayaa sancadii daraaddeed waxaa la yidhi sancadii waa wax nasab darre ah macnihii arrimahaas oo islaamiga aan ahayn oo soomaalinimada aan ahayn oo aan aan wanaagsanayn in aanu kasii gudubno hadduu ilaah iraa kulankiinan marka sidee doonaysaa inuu wax uga bedela xaaladaas aad sheegtay inay tahay mid taariikhi ah laba si ayaan isku dayoynaa inaan aan dhibaatooyinkan wax uga bedelno waxa aan anaga aan isku dayeyno waxay tahay in aanu bilaawno dhaqdhaqaaq oo soomaalida lagu wacyigelinayo oo la leeyahay hadday diin tahay hadday dadnimo tahay hadday moraal tahay arrintan oo ummad soomaaliyeed la leeyahay soomaalinimadiinii ayaa wax ka dhiman waxaanu isleenahay inay dhib tahay sidaas daraaddeed ayaan waxaan samaynaynaa dhaqdhaqaaq uu magaciisa la yidhaahdo soomaali siman dhaqdhaqaaqaas maanta toronto ayaan ka bilownay oo soomaali badan ayaa isugu timid oo aan la sheergaraynay oo aan u sheegnay arrintii waxaan rabnaa bisha soo socoto in aanu u gudubno gobollo maraykanka ah marka ulajeedada waxay tahay in aan meel kasta oo america aan tagno oo yurub aan tagno oo aan rabno si nidaamsan oo qorshaysan oo laga soo shaqeeyey in aan soomaalida ula sheergarayna arrintaanayto wax maanta bilowday waayo wax jiilka soo socda oo la wareegi doona waayo wax kiisa kale oo la wareegi doona waayo soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan sida dhinaca amniga barakicinta iyo sidoo kale saboolnimo baaxad leh marka ma is leedahay arrimahan aad ka hadlaysaan dhibaatooyinkaas ayaa ka leh mudnaanta maya sina mudnaan loogama laha ummad kasta oo soomaali ah karaamada soomaalinimada oo qof kasta leeyahay inay hesho waxaan aaminsannahay aasaaska nabadda inay noqon doonto aasaaska gaajada looga bixi doono inay noqon doonto aasaaska qaxa looga bixi doono inay noqon doonto runtii waxaaban ka wadnaa in oo oo fikraddaanayto oo soomaali siman fikradda oo qof kastoo soomaaliya in uu karaamo helo in ay tahay waxa naga maqan oo dhibkana haysta xallin karo noon inay dhib keeni karto waxaan aaminsannahay dhibkana haysatan xallin karta inay tahay waxaan ka wadaa cadaaladda waa aasaaska wax kasta oo fiican ay ku bilaaban karaan